halkan oo ay ku xihan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo tiradooda hadda gaaraysa afar oo runtii lagu soo eedeeyey falal burcadbadeednimo ah muddana ku xidhnaa xabsi kale oo ku yaalla magaalada mombasa muddo lixdii bilood ugu dambaysa ayaa loo soo wareejiyey tiro kaleo waxaa jirta iyadana shan iyo labaatan ah oo iyagana maxaabiis soomaaliyeed ah oo iyagana la sii dayn doona haddii alla idmo bishan agost haddii ilaah yidhaahdo waxaa kusii xigi doona afar kale oo iyagana la keeni doona bisha februari ee sannadda soo socota kuwaas ayaa ugu dambeeya marka wax maxaabiis ah oo lagu soo eedeeyey falal burcadbadeednimo ah oo ku xidhan kenya guud ahaan way soo gabagabooween